wasiir-dowlaha wasaaradda maaliyadda maamulka galmudug mudane cabdirasaaq maxamed jaamac ayaa magaalada dhuusamareeb ka daafuray tobabar ku saabsan nidaamka lacag dhaqidda tobabarkan oo socon doona muddo toddoba maalmood ah ayaa waxaa furitaankiisa kasoo qayb galay wasiirka wasaaradda maaliyadda galmudug agaasimayaal xubno ka socday maamul goboleedyada dowladda federaalk soomaaliya iyo ururada bulshada rayidka wasiirka wasaaradda maaliyadda maamulka galmudug mudane cabdirasaaq maxamed jaamac oo daafuray tobabarka ayaa ka warbixiyey muhiimada tababarka inaad nagala soo qayb gashaan shirkan muhiimada gaarkaa leh iyo barnaamijyada ku salaysan dembiyada dhaca oo dhex mara maaliyadaha si arintaas looga hortago tababar ay noogu sameyneyso hay-adda f r c kusoo dhawaada waxaan kaloo si gaara usii ugu sii hambalyeynaya ugu faraxsanahay wasaaradaha wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda amniga wasaaradda qorsheynta wasaaradda cadaaladda xeer ilaalinta iyo bulshada rayidka ah iyo intii aan iloobay oon hadda xasuusan waan ka raargelinaya aada soo kusoo dhawaada shirkan waxaan rajaynayaa inaad ka faa-iideysataan tababarkan micnaha badan ku fadhiya waxaan nahay maamul goboleedkii labaad oo laga fuliyo tababarkan waxaan rajaynayaa dadkiina halkan fadhiya inaad ka faa-iideysan doontaan tababarada la iin sameynayo tababarkan wuxuu ka qayb qaadan doonaa amniga horumarinta iyo dowladnimadaba haddii alla idmo waxaan ku leeyahay ka faa-iideysta tababarkan wuxuu socon doonaa toddoba beri maantuu ka bilaabanayaa haddee ma ahaan doono training ama seminaar yar oo si fudud inta lagu mara aan dib loo xasuusan doonin waa la isku abaalmarin doonaa ciddii kusoo baxdaana si gaaraha loola tacaamuli doonaa haddii alla idmo shirku waa noo furan yahay tobabarkan ayaa door muhiima ka qaadan doona kobaca dhaqaalaha iyo arrimaha la xiriira amniga dalkeena soomaaliya